الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة عشرة من سلسلة ثواني سدحات في ألفاظ الجرح والتعديل waxay ku saabsan tahay jarxii alfaadiis iyo tacdiilkii alfaadiisii ay ku saabsan tahay masalada saddex iyo tobanaad waxaan kusoo dhex jirnay sifatu man tuqbalu riwaayatu wamaa yatacalaqu bihi wamaa yatacalaqu bihi iyo yatana marka wixii ku tacalluqo qofka riwaayadiisii la aqbalaayo sifadiisii waay waxyaabaha ku tacalluq la sheegayo waxaan dhahnay soo sheegnay aljarxu tacdiil inay yihiin jarxi tacdiilkii waa masaladii ugu dambe noocani oo ah saddex iyo labaatanaad athalithata cashra saddex iyo labaatan d nooci saddex iyo labaatan soo maha nooci saddex iyo tobnaad soo maha ee saddex iyo labaatanaad nooc ahaan anwac alxadiid ma dhacay waxaan ku dhex jirnay noocii labaatan iyo saddexaad ayaan ku dhex jirnay oo ahaa sifatu man tuqbalu riwaayatuhuma yatacalaq ayib noocaasi masaa-ishiisii ayaa ku guda jirnay waxaa soo dhaafnay wuxuu ku sheegay dhowr iyo toban masalo saddex iyo toban masalo ku sheegay laba iyo tobanna noo soo dhamaatay tan ugu dambe waxaa waaye laba iyo tobankaas waxay ka hadlayeen sifatu man tuqbalu riwaayat midda saddex iyo tobanaad waxay ka hadlaysaa ma yatacalaqu bihidii waatan marka athaalithata cashara masalada saddex iyo tobnaad waxay ku saabsan tahay fii alfaadi ljarxi jarxi alfaada loo isticmaalayo iyo watacdiili tacdiilka alfaada loo isticmaalayo waay markii la rabo qof in la tacdiiliyo lafdigee loo isticmaalayaa markii la rabo qof in la tajriixiyo lafdigee loo isticmaalayaa ayay ku saabsan tahay saddex iyo tobnaad masaladaasi ah hadda wuxuu markii sheegitaan ahaan sheegayay wuxuu soo hormariyay alfaad jarxi soo maa tacdiilna waa waa dambaysiiyey alfaad iljarxi watacdiil buu dhahay laakiin markii hadda uu rabo inuu mid kasta uu sheego alfaadoodii waxaa soo hormarinayaa tacdiilkii waqad rataba waa ratibay waa tartiibiyey haa alfaadaasi jarxiga tacdiilka ibnu abi xaatimin abi xaatim wiilkiisii ayaa tartiibiyey fa axsana waa wanaajiyey tartiibinta isagoo tartiibiyeyna ibn abi xaatim ka waay abi xaatim raazi ah ibn abi xaatim ka waay ya ya cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibn abi xaatim habis maa abi xaatim ka ah abi xaatim magaciisa xaatim ah abi xaatim kuni sooma he maxaa la yihahdaa isaga maxamed ke h indhaha waa shakisan yihin sooma maxamed ibn idriis idan cabdiraxmaan ibnu maxamed ibnu idriis waay abi xaatim kee waay abi xaatim bustimiya mas razi waay razi waay waayahay muqadimuu ku leeyahay jarx iyo tacdiil aada u qiimo badan waqad rataba waxaa ratibay ha alfaadaasi ibnu abi xaatimin abi xaatim araasi wiilkiisii oo cabdiraxmaan ahaa ayuu ratibay ayaa ratibay waay oo fa axsana huwa waa wanaajiyey isagana tartiibintoodii waa ku wanaajiyey waay tartiibintaasi waa ku wanaajiyey ayib fa alfaadu tacdiili maraati buu dhahay marka markii hore markii soo sheegayay jarxi soo hormariyay laakiin hadda wuxuu soo hormarinayaa tacdiilkii waay tacdiilka aw mudan marka in la soo hormariyona fa alfaadu tacdiili tacdiilkii alfaadiisu maraatibo martabooyin waay maraatibay kala leedahay imaamu nawowi asagoo ku raacay ibnu salaax asagana ibnu salax ku raacayo ibn abi xaatim maraatib uljarxi waxay ka dhigeen saddex ay afar afar martabo ayay ka dhigeen afar martaba ay ka dhigeen alimaam dahabi iyo alciraaqi ayagana waxay ka dhigeen shan alxaafid ibnu xajar raxmatullahi caleyh isagana wuxuu ka dhigay lix waa qabanaya shaaraxa hoos waa tilmaamaya ayib markii la yidhaahdo shan dadka ka dhigay oo ah adahabi iyo ciraaqi afartan waxay ka horeysiinayaan oo ibnu abi xaatim sheegaayo hal kale halaa ka horeysiinayaan oo aclaa maraatib atacdiil ah halkaasina waxaa waaya wixii lasoo celceliyey mar labaad ama macaantiisa lasoo celceliyo ama macnihiisa lasoo celceliyo sida thiqaton thiqaton maraatibta tan ugu sare agtoodii waxay tahay maraatib atacdiil waa thiqatun thiqa ama hiqatun thabtun hiqatun hiqatun lafda macnihiisi lasoo celiyay miya masl lafd lafdigiisi lasoo celiya waay cayntiisi lasoo celiya soo maa hiqatun hiqa taasa ugu sareyso marka ma martabada labaad maxay u noqonaysaa marka tan meeshaani ka yeelay imaamu nawowi iyo ibnu salaaha iyo ibnu abi xaatim ka dhigeen tan ugu sarey hiqa keligeed ama hiqatun thabtun ama hiqatun xuja ama hiqatun xaafid taasa waxay ka dhigayaan ayaga ciraaqi iyo dahabi martabada koowaad hantan dambena afartana ku darayaan sida iskugu xigan tartiibtani marka shan ay noqonayaan shan ayay ka dhigayaan ama xaafid ibnu xajar raxmatullahi caleyhi asigu wuxuu ka dhigayaa lix waay lixdaasi martabada dahabi iyo ciraaqi tan ugu sare ay ka dhigeen asaga wuxuu soo gaarayaa ka dhigayaa tii labaad waay tan ugu sare asiga wuxuu kordhigaya wuxuu ku yimaaday alasigati afcal biafcal wuxuu ku yimaaday sida awthaqu nnaas ahbatu nnaas ilayhi lmuntaha fi tathabut wixii la midka ah ayuu ka dhigayaa mid labaadna marki tan labaad martabada labaadna wuxuu ka dhigayaa tan ay ka dhigeen dahabi iyo ciraaqi oo ah hiqatun hiqatun hiqatun thabtun hiqatun xaafidun ayuu ka dhigayaa tan markii meeshaani musanifka iyo ibnu saraaha ibn abi xaatim midda koowaad ka dhigeen marka maxay unoqonaysaa xaafid markii lasoo rabo midda saddexaad way idan lixu saasuu ka dhigaya way saasuu lusa fa alfaadu tacdiili maraatibu waay alahaa maraatibta midda ugu sare hiqatun waay in la yidhahdo raawigi hiqa in la yidhahdo waay hiqa markii la yidhaahdo maxay ka tarjumaysaa hiqa laba sifo alcadlu aldabd waay cadlunta iyo dabdunay ka tarjumaysa labadii waa soo hoosgalayaan markiidan tan ugu sare ayuu ka dhigay thiqaton ninkan yidhaahdo waa nin hiqa ah waay dabdi iyo cadl waay ayib laakiin cadaaladda waxay dhaheen culamada ma qiibsanto dabdiga laakiin waa qiibsamayaa dabdiga darajaad uu leeyahay laakiin cadaalad darajaad ma laha cadaalo waa cadaalo qofki inuu ku sifaysan yahay cadli iyo inuu ku sifaysan yahay fisqi labadaas wax kama dhaheeyaan waayahay idaa cadaaladda idan fi diini markii loo fiirsho ma qiibsanto cadliga waa fi diini ma qiibsano laakiin fi dabdi markii loo fiirsho waxaa laga yaabaa ayadoo loo fiirinaayo dabdigaasi cadaaladda inay kala sareyso waa dhici karta ay leeyihin culamada qaarna cadaalad sideeda mar kala saraynayso laakiin waxyaabaha maraatibta loo fiirinayo inay kala sareyso waa dabdiga waay mar walbana haddii dabdi la sheego ayada way la socotaa soo maa dhinaca marka dabdi markii ayada la raaciyo way la socotaa sidaa daraaddeed dhinacaas markii laga fiirsho ayadoo la ictibaarinayo sida xooga badan ay tahay dabdiga waa dhici karta inay qiibsanto dhinaca dabda markii loo fiirsho amaa minhaytdiin ahaan ma qiibsanto imaa qofki inuu ku sifaysan yahay bilcadli o ima ku sifaysan yahay bilfisqi mas bidulmi wax kama dhexeeyaan ow amase mutqinun waaye haddii la yidhahdo raawiga mutqin waa meeshii ugu dambe tawfiiqiintiisii waaye ow amase thabtun waaye thabt bisukuuni lbaa thabtun thabtun haddii la yidhahdo raawiga thabtun waaye ee waa nin la tacdiilay meeshii ugu sare martabadii u koowaad uu ku jiro ow amase xujaton waa nin xujo ah aw amase cadlun xaafidun aw amase daabitun waay aw amase cadlun xaafidun oo isla socdaan waay cadl keligeed ma aha cadal haddii xaafid aan ahayn waxaa qabanaya ma laha soo ma waxba ma qabanayo inay isu socdaan aw cadalun xaafidun waay nin caadila xaafidna ah way isu socdaan oo waa isku daraa aw dab daabiduna naftirka waxay la socotaa cadalun waay aw cadalun daabidun in la yihahdo aw cadalun daabitun in la yidhaahdo idan martabadaasi waa martabadii ugu sare maraatib atacdiil waaye ayuu ka dhigay ninka la yidhaahdo ibn abi xaatim ibnu salaah iyo imaam nawowi way raaceen way ku raaceen athaniyatu mad martabada labaad saduuqun waay saduuq waaye saduuq waaye macnaheed maxaa waay waa mubaalaqa saduuq calaa wasni facuul waay waa facuul idan waxaa waaye waa mubaalaqa ku jirto waa run sheeg badane waay waa run sheeg badane saduuqun run sheeg badana waaye macnihiisii aw amase maxaluhu ninkaas booskiisii asidqu run waaye meeshiisii waa meel rumeed waaye meeshaas ma soo galay ninkaas ma la soo galay meeshiis ma la imaaday waa meel meeshiisi waa nin meeshiisi ay tahay run aw amase laa baasa bihi dhib ma qabo ninkaani baas ma laha haddaad aragto waa martabadii labaad waana jarx ma ahane waa tacdiil qaala ibnu abi xaatim wuxuu dhahay huwa ninkaas oo lagu sifeeyey martabada labaad oo ah saduuqnimo iyo maxalu sidq laa basa bihi laleeyahay miman qof ayuu ka mid yahay yuktabu la qoraayo xadiiduhu xadiiskiisa waa la qorana ninkani xadiiskiisa waa la qaadanaa haddaad aragto ninkaasi saduuq waaye xadiiskiisa waa la qoranaa maxalu sidq waa la qoranaa laa basa bihi waa la qorana waay xadiiski waa la qora waa la qaadanaya lag waa la qoranaa laakin wayundaru fiihi waa la fiirinayaa wayundaru waa la fiirinayaa fiihi dhexdiisii waa la fiirinayaa oo sida xifdigiisii iyo dabdigiisii waxyaabahaasa loo fiirinayaa waa la fiirinayaa maxaa kale la fiirinayaa in qof kale raacay jiro iyo in kale waa la fiirinayaa waa la fiirinaya ninkaan waa laska fiirinayaa baxii lagu sameynayaa haddii marbantaa lagu sheega waa la qaadana keligiis maahane waa la fiirinaya si gaar ahaan laska fiirinaya laguma degdo waa la qora hadiiskiisi laakiin sanadkiisi iyo hooshiisi iyo shawaahidiisi iyo waxyaabahaasi waa la fiirinaya wa waa la fiirinaya wa alciraaqi wuxuu ku ziyaadiyey aw ma'muunun waa mid la aaminay aw khiyaarun waa mid khiyaar ah aw laysa bihi ba'sun isagna waa ku jiraa intaas soo gala u leeyahay ciraaqis matnaha sarax soo naqlinayo soo yoob wahiya almanzilatu athaniya wahiya martabadaanina almanzilatu booskii ujoog booskii way manziladii athaaniya oo labaad way manziladii labaad way tanna alfaadan way waya alfaadani tee saduuq aw maxalu asidq aw laa basa bi intan ula jeedaa wahiya martabadani ay alfaadan dhe almanzilatu waa manziladii ay tagaysa manziladaas oo athaaniyatu labaad way manziladii labaad oo min maraatibi atacdiil ayay tagaysaa ayuu dhahay wahuwa warkaa ninka maa qaala sidii isagu yidhaahday waaye u dhahay ninka la yihahdo imaam nawowi asagoo kasoo naqlinayo ibnu salah raacayo wa huwa warka hee kamaa waa sidii oo qaala ibnu abi xaatim u dhahay wuxuu ka mid yahay martabada ee labaad waay maxaa dhahay maxaa dhahay lianna haadihi tan taasoo alcibaarata cibaarada ah laa tushciru ma dareensinayso bidabdi dabdi ma dareensinayso nin daabit ah inuu yahay in kale ma laga dareemayaa maya run loo waaya alahay booskiisii run waaye laa basa bihi intaasa lagu sheegay mooyaane lama damaana qaadeen inuu yahay daabit soo maha idan laabudda waxaa laga maarmaana in la fiirsho waay marka fa yuctabaru waa la fiirinayaa waa la ictibaarinayaa dhe xadiiduhu xadiidkiisii waa la ictibaarinayaa waa la fiirinaya waay calaa maakii dushiisa loo fiirinayaa taqadama soo hormaray maxaa soo hormaray ninka daabit goormee la dhihi karaa ayaa soo maray soo maha goormee la dhihi karaa haddaba haddii daabit goormee la dhihi karaa laba ah hay maxamed tuqaadka haddii wax la werinayo haaliban waafaqo sidaas meesha loo laabana waay meeshaasiya loo laabanaya waay fayuctabaru xadiiu xadiidkiisii waa la ictibaarinaya calaamaadkii dushiisa loo ictibaarinaya taqadama soo hormarya soo hormayn waasadee markii dabdiga meeshii daabidka la dhahay waxyaabaha ninkan inuu daabit yahay in kale lagu garanayay ayaa loola laabanayaa haddii wixii ruwaadda kale hiqaadka kale la wariyaan uu waafaqo sida qaalibka ah waxaan leenahay hadiidkiisii waa la qaadanayaa haddii laakiin khilaafo markaasi wuxuu noqonayaa daciifsi kale waan yaxyaa ibni maciin xaggiisii ayaa laga wariyey idaa qultu haddii aan dhaho laa ba'sa bihi aan dhaho fahuwa ninkaasi hiqatun waaye ayuu dhahay alfaadani tacdiilka mir mar waxay noqotaa mid caam ah oo muxadisiinta oo dhan isticmaalayaan marna waxay noqotaa isdilaaha gaar ah khaas ah qof gaar ahaaneed keligiisi isticmaalayan waa dhici karta waxaa marka muhiima in la kala ogaado markii ay tahay isdilaaha caam ah muxadisiinta dhan udhexeeyo iyo markii ay tahay isdilaaha gaar ah qof gaara uu leeyahay haddii ninkaasi saasuu yihahdo asaga muxuu la jeedaa waa in la ogaado ayana waa muhim jiddan sida ibnu maciin oo kale meeshan dhahayo sida ibnu maciin oo kale dhahayo meeshan oo kale iyo sidii hadda ka hore bukhaari soo marnay markii uusa dhahayo sakatuu canhu inuu la jeedo daciif way latiif alcibaarati imaam albukhaari aan soo dhihi jirnay sharaxa naftirkiisi waa soo naqlay waa laga yaaba marka kan hadda meeshani waxaa waaye hadda laa basa bihi maxaan soo marnay istilaaxa guud markii la fiirsho inay martabadii labaad ay tahay ibnu maciin meshi markii la fiirsaan inay na ay tahay tii koowaad way marka ogow marka inuu istilaax gaaro sigu leeyahay uu yahay oo aan ka hor imaanaynin istilaaxgii guud waan yaxyaa ibnu maciin xaggiis waxaa ka sugan idaa qultu haddii aan dhaho laa ba'sa bihi ninkaasi baas ma laha aan dhaho fa huwa ninkaas waxaan ula jeedaa ama qolkaas waxaan ula jeedaa fiqatan waaye ayaan ula jeedaa waa la weydiiyey waxaa weydiiyey ninka la yihahdo khaythama ibn abi khaythama ayaa weydiiyey wuxuu ku dhahay ibnu maciin haddaad tahay yahya ibnu maciin haddaad tahay innaka taquulu waxaad odhanaysaa fulaanu laysa bihi baasun ayaad dhahaysaahe e maxaa ula jeeda fulaanu daciifun ayaad dhahaysaahe maxaa ula jeedaa ayaa la weydiiyey markaasuu hore idaa qultu laka haddaan kuu dhaho laa ba'sa bihi fahuwa hiqa waidaa qultu laka huwa daciifuna falaysa huwa bihiqa laa yuktabu xadiiduhu saasuu la jeedaa ayuu leeyahay idan laa basa bihi markii u dhaho ma hulajeeda hiqa waay lafdigii hore i kan inuu simaayo ayay u eg tahay waa istilaaha khaas isaga ka ogow laakiin kama hor imaanayo kii kale walaa yuqaawimu ma caaridaayo qowluhu ibnu maciin qowlkiisii can nafsihi nafsidiisa xaggiisa oo uu qabo warkaani naqla ibni abi xaatim ibni abi xaatim soo guurintii soo guuriyey can ahli lfanni fannigan dadkiisa xaggiisa ka soo guuriyey inuu laa basa bihi loola jeedo martabada labaad he kama hor imaanayso midkan yaxya ibnu maciin leeyahay maxaa dhacay asaga waa istilaax khaas ku awa mafaham athaliithatu masalada saddexaad midda saddexaad martabada waaye maraatib tacdiil ka mid ah shaykhun waaye shaykh waaye shaykhun haddii la yidhaahdo maxaan maxaa u naqaana nig sheekh maxaan u naqaanaa dadka istilaaxa dadka maxaa u yaqaana sheekh haddii la yidhahdo nin la fiican oo la ixtiraamayo oo sheekh ah oo la qiimeynaya la weyneynaya sooma meeshani inuu ahaa waaye mar waxay noqotaaba jarxa meeshii ugu hooseeyey mar waxay noqotaa darajadii ugu dhaweysay xagga jarxaga jarxiga ugu dhow ayay noqotaa sheekh waaye haddii la yidhaahdo e fa yuktabu hadii fa yuktabu wayundar waa la iska fiirinaa wixiisi wixii dhahay waa la qora laakin haddana waa la iska fiirinaya waaye boqol kiiba boqol sheekh yaa dhahay qaado ma jirto leeyahay isilaaha gaar ah ama isilaaha oo ahlulxadiid ay yaqaanaan waayo ayb laakiin taasi dad inta kale isilahooda waa ka duwan yahay sheekh way u yaqaanaan dad ayay qiimeynayaan sheikh waay sheikhi waay laakiin dadka intaas waa ka siyaadiyeen waxay ku dareenba sheikh shiinkii haddaba la hoos dhigay sheikha lagu leeyahay sheikh ma ba taqaanid waxay yihiin sheikh sheikh maxay yihiin waa la garanaya hadda waxaa la fiicnayda inay iska dhahaan shaykh bifati shiim inay qiyaan shaykhay dhahaan ma dhahayaan he shiikha lagu leeyahay ya shiikh ya taas qalad faniyo athaalithatu midda saddexaad shaykhun waaye fa yuktabu waa la qorayaa sheekhi hadeedkiisii wayundaru laakiin waa la iska fiirinayaa waay waa la fiirinayaa sidaasuu dhahay waa la iska fiirinayaa uu leeyahay waxaa lamid ah uu leeyahay ku ziyaadinaya imaam iraaqi raxmatullahi aleyh isagana martabadan lamid ah uu leeyahay hee shaykhun wasadun sheekh dhexdhexaada waayo ama jayid lxadiid ama xasan lxadiid waa la mid uu leeyahay ibnu xajar wuxuu ku siyaadinayaa martabadani ku daraya saduuqun sayi lxifdi saduuqun yahimu saduuqun lahu owhamun saduuqun yudiu yudiu saduuqun tagayara biaakhiratin iyo wixii la midka ah idan marka haddii ay dhahaan culimada muxadifiinta ah ee jarxa tacdiil markii dhexdiisa ay joogaan shaykhun ay dhahaan waa martabadii saddexaad waaye maxaa xukunkiisu noqonaya yuktabu hadiiuhu wayundaru waa la iska fiirinayaa araabiatu darajada afaraad tii ugu dam waaye saalixulxadiii waaye xadiidkiis mid wanaagsan yahay waaye waa mid isuubanayo waaye inay dhahayaan saas ayay u yaqaanaan tan ugu dambe haddii loo fiirsho tii xaafid ibnu xajar maxay noqonaysaa lix haddii ciraaqi iyo dahabi loo fiirsho maxay noqonaysaa shan waaye araabiatu mid afara saalixu lxadiidi waaye mid xadiidkiisii u suuban suubanaya waaye e muxuu u suubanayaa isagaaba sheegay yuktabu lilictibaar waaye saalixun lilictibaari waaye laa lil ixtijaaj waaye ixtijaaj maaha lama xujaysanayo laakin ictibaar waaye shawaahid ayaa ee loo fiirinayaa keyrkiisi isagoo kale haddii laisku daro waxay gaarayaan xasan likayrihi ama meelahaasu gaarayaan waay ictibaar waay waxaa la aadaya markaasi baab mutaabacaati ashawaahid baab shawaahid walmutaabacaati ayaa loo fiirinaya waay ma aha laakin saalixun lilictijaaji saalixun lilictibaar waay ama saalix keligiis markii la yihahdo waxaa laga wadaa saalixun mid wanaagsan oo hagga diin ahaan waay saalixun fi diini waay diin ahaan waa ku wanaagsan saalix keligeed ama alxadiidi haddii loo idaafay waxay noqonaysaa saalix lilxadiidi lilictibaar laa lilictijaaj yugtabu waa la qora xadiidkiisi laakiin maxaa loo qoraya he lilictibaari waaye ictibaar ayadoo loo raadinayo shawaahidi ictibaar waa baaritaan inuu leeyahay mutaabacaad inuu leeyahay shawaahid ayaa laga wada waay intaasi ma marka afartii tacdiilkii alfaadiisii waay jarxigii ayuu rabaa meeshaan inuu ka bilaabo fiiri marka wa amaa alfaadu ljarxi jarxigii alfaadiisii ayadana fa maraatibu martabooyan waaye martabooyan waaye wa amaa alfaadu ljarxi jarxiga alfaadiisii fa maraatibu ayadan waa maraatib ma sinna way kala dheer yihiin qof karta qof kasto qofka kale waa ka liitaa sida qofka qofka kale ugu sareeyo ay dadka ay u kala sareeyaan xagga xifdiga iyo dabdiga ayaa meeshaanin haddana dacfiga ugu kala hooseeyaan tiya marka hadda soo dhaafaynay waxay ahayday maraatibta la telinayay min alaclaa ila aladnaa ayay ku socotay laakiin jarxiga meeshiisii alfaadiis waxay ku socotaa min aladnaa ila alaclaa waay tii ugu roonayday oo ka bilaabaya tii ugu darnayday u dambaysinaya waay waama alfaadu ljarxi fa maraatibu way faida qaaluu culimada markii ay dhahaan layinu lxadiidi waa mid xadiid jilacsan ay dhahaan hee kutiba xadiiduhu waa la qoraa ninkaas hadiidkiisi waa la qorana horta waa la qoraya hadiidkiisi waay wayundaru waa loo fiirinayaa ictibaaran ictibaara loo fiirinaya waay fulanun layinun hadiid haddaad maqasho ama layinun haddaad maqasho ninkaas hadiidkiisi laguma cararo horta waa la qorana lakin maxaa loo fiirinaya taabaa loo fiirinaya waxay kale inuu leeyahay ictibaar inuu galaayo mutaabaca inuu leeyahay oo shawaahid inuu leeyahay la fiirinaya waay haddii loo helo waa la qaadana markaasi waa la qaadana wa qaala wuxuu dhahay addaara qutniyu daara qutni wuxuu leeyahay idaa qultu haddii aan dhaho layinu lxadiidi lam yakun saaqitan ayuu dhahay ma ahaanay mid dhacay haddii aad aragtaan anigoo dhahayo layinu lxadiidi ninkaas nin dhacay ma aha nin dhacay he ma ahan mid dhacay oo laga tagayo he ma aha waay ayib waa la weydiiyey naftarkiisii masalada markii asaga dhahayay ninkii la dhahayay xamza ibnu yuusuf assahmi ayaa weydiiyey xamza ibnu yuusuf assahmi ee wuxuu weydiiyey ninkii la yihahdo daraqutni wuxuu ku dhahay idaa qulta haddii aad dhahdo fulanun layinun haddaad dhahdo ayshin turiid maxaad ula jeedaa waay ayshin turiid waay ayshin waa kalima carabiya sooma dadka laakiin hadda way sii gaabiyaane esh bay dhahaan ma ah laakin waa lagu fiican yahay waa laxjo asalka ayshin ayaa asalka ahayde waxaa laga keenay ay dhahen naftirkeedaba ayu shayin ayaa laga keenay ayu shayin istifhaam sooma ayu shayin ayaa laga keenay markaasaa ya-dii meeshii laga tuuray hee intii hamsadiina meeshii waa laga tuuray manquusaa laga dhigay waxay noqotay marka ayshin ayshin naftirkeeda hooa walaasa ku sugan hadda laakin markii lasoo gaabsho lasii sii gaabsho maaa noqonaysa marka aysh carabtu inta badan waa isticmaalaan aysh ku dhahan aysh ayshin waa laakin ugu asalka sida fasixiga waa ayshin waay ayshin turiid ayshin maxay turiidu ula jeeda layon haddaad dhahdo fulanun layonun taarakodani haddaad tahay saasaa la weydiiyey markaas wuxuu dhahay idaa qultu haddaan dhaho layinulxadiidi aan dhaho lam yakun ma ahaanay ninkaasi saaqidan mid dhacay oo matruukulxadiida ma noqonayo waay hee walaakin hasi yeeshee majruuxuna noqona ninkaasi mid lagu dhaawacay bishayin shay shaygaasoo laa yusqidu huwa shayga aan tuurayn aan ka tuuraynin ninkaasi can ilcadaalati waay cadaalada haggeeda aan ka tuuraynin ayaa noqona markaasi saasuu dhahay idan haddii la yidhahdo layinulxadiidi lama tuura xadiidkiisi waa la qoraa waa laakin waxaa loo fiirinayaa ictibaar inuu leeyahay in kale waay wa qawluhum martabadii koowaad waa taas martabada labaad way tan marka wa qowluhum culamada qoolkood laysa biqawiyin markii ay dhahaan ku qolayaan yugtabu xadiiduhu markii ay dhahaan laysa biqawiyin ay dhahaan mid xoog badan ma aha ay dhahaan yugtabu xadiiduhu waa la qoraa xadiidkiisi ninkaasi waa la qoraya wahuwa duuna layin waay layin alxadiidi ama layin waa ka hooseeya layin waa ka hooseeya waay macnaha layin ayaa daran fahiya ashaddu min fi dacfi markii loo fiirsho laysa biqawiyin iyo layin yaa daran layin alaa daran soo maha ma gaarayso layin waa ka hooseysaa waxay ula jeedaan martabadaasi ma gaarsiisna waa dhaantaa waay laysa biqawiyin haddaad aragto layin waa ka fiican tahay hoogaho ayadoo naftirkeeda ay tahay jarxi labadaba wa qowluhum culamada qoolkooda laysa biqawiyin ay dhahayaan yugtabu waa la qora ninkaasi xadiidu hadiidkiisa waa la qorayaa wa huwa qoolkaasina duuna layinin layin waa ka hooseeya wa idaa qaaluu haddii ay dhahaan culimadii daciifu lxadiidi mid xadiidkiisii daciif yahay waay markii ay dhahaan fa duuna laysa biqawiyin asagana waa ka hooseeya laysa biqawiyin iyo daciif lxadiidi yaa roon daciif lxadiidi waay waxaa daran laysa biqawiyina daran maana walaa yudraxu lama tuuraayo waay daciif alxadiid hee lama tuuro lama hee tuuraayo waay lama tuuraayo waay wa idaa qaaluu culimadi hadday dhahaan daciifu lxadiid hadday dhahaan faduuna laysa biqawiyin waay laysa biqawiyin ma gaaraayo waa ka hooseeyaa walaa yudraxu lamana tuuraayo xadiidkiisii lama tuuraayo waay bal iska badaa in la tuuro yuctabaru bihi waa la ictibaarinayaa ictibaara loo raadinaya waayo waidaa qaaluu markii ay dhahaan culimada matruuku lxadiidi marka waidaa daciif lxadiidi maxay soo galaysaa martabade a tii saddexaad waayo matruukna tii afaraad waayo tii ugu dambe waayo tii ugu dambe waayo waidaa qaaluu hadday dhahaan matruuku lxadiidi ninkan hadiidkiisi waa mid laga tagay matruuq waayo hadiidkiis laga hadiidkiisi laga tago waayo hadiiskiise laga tago waayo ay dhahaan aw amase waa hiihi maxay idin qoray idinka waa hiihi miya ama waahi waahi lhadiif ma idin qoraa waahi ma idin qoraa ama daahibihi os idin qoraa daahib daahibihi ama daahibihina nusqta qaar way qorayaan aw waahihi ama waa mid waahi lxadiid macnaha aw waahihi waahi lxadiidi xadiidkiisi mid oo e daciif uu yahay waay daciif uu yahay aada u gef uu yahay waay waahi waahin waa mid daran waay dacfigiisa aw ay dhahaan aw amase kadaabun ay dhahaan ninkan waa kadaab fa huwa kaas saddexda mid kamid a lagu sheegay matruuq waahin kadaab lagu sheegay saaqidun mid dhacay waay laa yugtabu xadiidu intaama xadiidkoodii lama qaranayo lama qoraayo haddaad aragto nin ku jiro nin dhahay matruuk lxadiid waay ama waahin ama waahi lhadiid ama kadaab intaa meesha ugu damba waay waxa ka damba ma laha fa huwa saaqidun laa yugtabu xadiiduhu afartaasi ayuu uqeybshay asagana laakiin wuxuu ku ziyaadiyey xaafid alciraaqi raxmat ullahi calayhi matruuk lxadiidi iyo ama kadaab iyo waahin iyo waxaa ku xiga martabada ku xigduu leeyahay in la yidhaahdo hee ee lagu daro matruuk lxadiidi iyo daahib lxadiidi ama daahibun ama saaqitun ama haalikun ama sakatuu canhu laa yuctabaru bihi laa yuctabaru bixadiidihi laysa bihiqa laysa bihiqa غyr ثiqati walaa maأmuun mutahm bاlkadibi aw bاlwadci ee lagu xijiyo ley martabadani waxaa kasii daran uu leeyahay lagu xijinaya kadaab yakdibu dajaal wadaa yadacu wadaca xadiidan waxyaabaha lamidka ah ee ugu daray ee lagu daraa ayuu leeyahay martaba laba martabo kale kasii dambaysinaya isaga laakiin afartan ayaa ugu culimadan toodi badan mashhuur ku ah wa min alfaadihim culamada xufaada alfaadoodii ayay kamid ayuu kamid ahaaday fulanun rawaa canhu nnaas wa min alfaadihim alfaad alxufaadi xufaada alfaadoodii ayaa kamid ahday fi ljarxi watacdiili dhahdiisii gaar ahaan fi ljarxi tacdiili waay wa min alfaadihim culamada alfaadoodii ay kamid ahaatay fula oo fi ljarxi watacdiili dhexdiisii fulanun hebel rawaa rawa nnaasu dadki way ka warinayaan canhu haggiis dadku waxba kaga qaataa ninkaasi waa waxba laga warwarinayaa jarx waadan way dhahayaan isticmaalkooda wasadun waa dhexdhexaad ninkaasi waa dhexdhexaad waaye dhexdhexaad waaye muqaaribu lxadiidi ee muqaarib alxadiidi waay ama muqaarib muqaaribu lxadiid xadiidkiisii mid soo dhow yahay dadka kale xadiidkoodii usoo dhow yahay waayo ama muqaarabu lxadiidi xadiidkiisii mid loo dhow yahay waayo oo mufaacala idan waxaa lasu khilaafsan yahay muqaarab markii la yihahdo iyo muqaarib markii la yihahdo waa kala laba miya mase waa isku mid waa khilaafa ka taagan lakin sraajaxsan waa isku mid waayo macnahaan a kala bedelan yihin mooyaane labada waxay ku jiraan mid dhexdhexaad lasoo dhaweynaayo waayo haddii la yihahdo muqaarib alxadiidi mar yihahdo xadiidkiis mid dhow waayo xagee u dhow yahay dadka kale xadiidka warinayaan muqaarab alxadiidina xadiidkiisi mid loo dhow yahay waay dadka kale xadidka werinayaan isaga xadiidkiisa waa u dhow yihiin ayaga kama foga waa la dhihi karo ee isticmaalayaan mudaribun waay mid isdhawaan dhaway waayo laa yuxtaju bihi ayaa ka mid ah lama xujaysanayo majhuulun waa laga jaahil yahay laa shaya waxba ma aha laa shay fulanun laa shay waxba ma aha laakin laa shay culamada qaar waxay maraha qaar waxaa laga yaaba inay istilaaxa gaar qof uu leeyahay oo ay dhahayaan maraha qaar laa shaya nin oo qaliil lxadiid ah inay dhahaan laa shaya waa dhici kartaa lakiin ma badna laysa bidak warniyo ninka kaas ma aha waay kaas kaas kaas kaas ma aha waay kaas kaas maha laga wadaa si wax saasa ma aha ninkaas wax saasa ma aha laysa bidak laysa bidalika alqawiy laysa bidalika alqawiy kaas hee mid xoog badan ma aha inay dhahaan fiihi dacfun dhexdiisii dacfa ku sugan aw fi xadiidihi dacfun waayo dacfun tan dambe hee waa la isku haystaa fiihi dacfun aw fii xadiidihi dacfun waay maa callamuu bihi ba'san dhib kuma ogi ani baas kuma ogi intan dhammaantood waxaa waaye waxyaabaha ay isticmaalayan culimada fi ljarxi watacdiil alfaadiis u isticmaalayana ka mid ah wayustadallu marka waxaa loo dariishanaya calaa macaaniiha alfaadan dhammaantood macaaniyaasheeda loo loo dariishanaya bimaa taqadama wixii soo horumaray ah ama tacdiil ama tajriix ah intaasay u laabanayaan mar walbo intaasay u laabanayaan u dhahay ayb shaarixana waxba sheeg sheegaya idan afartaasi afartaas ayaa ugu muhiimsan ugu muhiimsan saddex ay afar oo ah alfaad atacdiil iyo afar ah alfaad aljarxi waay alfaad ljarxi meesha kubal ka bilaabay musanifka min aladnaa waxaan dhahnay ayuu ka bilaabay ila alacla meesha ayada min aladnaa uga ah uga hooseyso ayaa min aladnaa ila ala iyada waay meesha uga hooseyso meesha uga sare dheh meesha uga sare meesha uga hooseyso ayaa waxay kamid tahay meeshii uga hooseysay jarxigii ay isku dhow yihiin waay meeshii jarxiga uga hooseysay ayaa meesha ayadana tanna uga roon ah tan dembe oo jarxiga meediisii qaala almusanifu raximah llahu tacaala kayfiyatu sama annawcu raabic cashar nooc afartan labaatan iyo afaraad kayfiyatu samaaci alxadiid xadiidkii maqladiis oo qaabkeed ama kayfiyadeed ama kayfiyadiisii ayuu ku saabsan yahay iyo wa taxamulihi iyo wa sifatu dabdihi dabdigiisii sifadiisii waay annawcu araabic waalcishruun nooc labaatan iyo afraad wuxuu ku saabsan yahay kayfiyatu samaaci alxadiidi xadiidkii maqlitaankiisu qaabkeed ama qaabkiis iyo wa taxamulihi xadiidka ximbaaradiisii kayfiyadiis oo qaabka loo ximbaaraayo iyo wa sifatu dabdihi xadiidka dabdigiisii sifadiisii ayuu ku saabsan yahay noocaani taxamul iyo samaax waa isku mid wa sifatu dabdihina waa gaar kale idan masaladaasi ayuu ku saabsan yahay noocaani afar iyo labaatanaad wuxuu leeyahy musanifku raxmatullahi caleyh hal mara maraynaa tuqbalu waa la aqbalayaa riwaayatu lmuslimi qofka muslimka ah riwaayadiisu albaaligi qaangaaray maa taxamalahu maa wixii oo taxamala asaga ximbaaray humaaga waa la aqbalayaa qablahumaa qaangaarkii iyo islaamnimadii ka hor wixii isaga himbaaray wariintoodii waa la aqbalayaa waay islaamnimadiisii ka hor haddii wax maqlay xadiidu maqlay qaangaarkiisii ka hor hadii hadii oo xadiidu maqlay maqlitaankaasi oo asig maqlay islaamnimada ka hor iyo buluuga ka hor waa la aqbalayaa xilligaasi asig maqlaayo oo markii dambena gudanayo asagoo muslim ah baaliq ah waa la aqbala waay fi xaalati ta'amul marka waa la aqbalayaa sidaas waay wa manaca waxaa diiday athaani midka labaad qawmun qolo ayaa diiday fa akhta-uu way ku gafeen diidmahaas ayaga diideenna way ku gafeen waay midka labaad kee waay baaliq midka oo baalignimada ka hor qofkii wax maqlay wixiisii lama qaadanayo lama aqbalayo ay dhaheen qoladaasiina waa lagu gefa xukumay oo sah ma aha waana owjuh wajhu min ashaaficiyati wa huwa wajhun min ashaaficiya wejha shaaficiyada ka mid ah ayaa saasay qabaan wamanaa athani midka labaad waxaa diiday qowman qola ayaa diiday fa akhda-uu way gafeen waay way ku gafeen diidmahaas ay diideen waa ku gafeen waay way ku gafeen sababta ugu gafeen maxay tahay haddii la yidhaahdo qofka wixii isaga qabla albuluuqi uu xafiday ama uu soo maqlay lama qaadanayo haddii la yidhaahdo axaadiis badana meesha ka baxayso waxaa la arkay dad ayagoo yaryar yihiin oo qabla albuluuq waxa soo qaadeen haddana bacda albuluuq ayagana socodsiinayaan oo warinayaan farac badana la arkay sida alxasan ibnu cali oo kale iyo walxusein oo kale iyo wacabdillaahi ibni zubayr iyo ibnu cabaas iyo nucmaan ibni bashiir iyo saahib ibni yaziid miswar ibni makrama iyo keyrkood dadkaasi culamada ma kala qaadin wixii ayaga soo maqleen qabla albuluuq iyo wixii bacda albuluuq ay soo maqleen ma kala saarinaya wax allaal wixii ayaga soo wariyeen oo dhan waa la warinayay ayagan waa laga qaadanayay de dadkaasi dhanna meesha ka baxaya warkaasina sah ma aha sidaasi sah ma aha waay sida shaarixba tilmaamayo raggaasi sidaa daraaddeed markii warkaan qoladan dambe ay dhaheen sah ma aha waa gefka lagu gef xukumay ayaa sah ama axaadiid ama wariinta qofka gaalka isagoo gaal ah wixii maqlay markii soo islaamay in wixii isaga gaalnimada kusoo maqlay werinta la werinaayana waxaa ka mid ah sida isaga musanifka shaarci shaarixa ka qoraayo tusaale uga dhigay wuxuu dhahay wa min amhilati ma ujeedan wa min amhilati ma kii tusaalihiis waxaa kamid ah ma ki ayaa wa min amhilati ma kii tusaalihiis waxaa kamid ah tuxmalu la qaaday fi xaali lkufri ayagoo raawiga markaasi gaal uu ahaa uu qaaday haddana laga sii wariyey waxaa kamid ah tusaalihiisi xadiisu jibeer ibni mucim almutafaq caleyh bukhaari muslim isku waafageen laisku waafagay mutafaq ah أنه جاب أذنين كل إرهاده جبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السوء أخرنا في المغرب بالطور أخرنا أيوة سورة الطور المغرب ليه وكان وحوها كي جبير جاء مد يمد في فداء أسرى بدر بدر ضدك اللي سقف علي فرشدودا رجي ويم علي أيو كجري أسقنا جبير كان qabla an yuslima islaamadiisii ka hor intii isagaan soo islaamin ka hor wa fii riwaayatin lbukhaariyi waxaa ku sugan wadalika kaas wuxuu ahaa awalu maa shaykan ugu horreeyey waqara aliimaanu fii qalbii qalbiga iimaan ku dhacay buu dhahay kaada qalbi an yatiira kilhijri waay markii ninkaasi xadiidkaani goorme muqlay jubayr ibn mudcim qabla islaami soo maha goorme gutay bacda islaamihi qabla islaam marka in la aqbalayo waa ka mid tusaale kalena waa jira hadid kale maxaa yaa kamid maxaa kamid ah ha sayo nadaar ya gagasate abi sufyaan hiraqlaga sidiisi waaye way jirtaa marka waa la aqbalayaa qabla albuluugna waa noo imaan doonaa tusaalihiisi qaala jamaacatun jamaca waxay dhaheen oo min alculamaai culamada kamid ah yustaxabu waa la sunayaa an yabtadia inuu bilaabo waayo yustaxabu waxaa loo sunayaa an yabtadia inuu bilaabo raawige bisamaaci lxadiidi xadiid maqladiisi inuu bilaabo ayaa loo sunaynayaa bacda halaathiina sana soddon sano kadib waay soddon sano ka hor xadiid werintiisii looma fasaxay leeyihin soddon sano markii uu gaaro wixii ka dambe ayaa loo fasaxayaa inuu hadiidka samaaciisii tago oo wax ximbaaro oh markaasaa loo fasaxa ka hor laakiin maya waxaa qaba madhabkaasi ahlu shaam waa madhabu ahli shaam reer shaam ayaa qaba soddon sano ka hor waxa waxay leeyihiin qof waxaa lagu mashquulinayaa cibaado iyo luuqada iyo waxyaabahaasa lagu mashquulinaya waa iska cibaado samaysanayaa luqadu baranayaa fiqhigu baranayaa laakin riwaayat lxadiidi maya soddon sano markii u gaaro wixii ka dambeeyaa xadiid inuu wariyo ayaa riwaayadiisii loo ogol yahay ayay qaban wa qiila waxaa la yihi bacda cishriina labaatan kadiba looloo sunaynayaa inuu samaac uu sameeyo sama xadiid bacda cishriina labaatan kadib waay labaatan sano markii uu gaaro bes ayaa loo fasaxayaa leeyahay ayagaasi madhabkaasina waxaa qabaa reer kuuf ahlu kuufa madhabkoodii waaye waa madhabu ahli kuufati reer kuufa madhabkoodii waaye saas ayay qabaan ayagana sida soo shaarixa soo naglinayo sufyaan athawri sufyaan thawri reer shaamiya mise reer kuufa waay kuufa waaye sayudii soo naglinayo wa kaana rajulu rajulku wuxuu ahaa idaa araada markii uu doono an yadluba alxadiida xadiid markii inuu dalbo haddii uu doono wuxuu ahaa tacabada mid cibaado samaysanayo qabla dalika kaas ka hor cishriina sana labaatan sano oo iska cibaadaysana markii labaatan gaaro kadib ayaa xadiidkii loo fasaxayaa dalbitaankiisi inuu gudbiyo waay ayib abu cabdillaahi azubayri isagana min ashaaficiyati kamid a sida soo naqlinayo siyuudi yustaxabu waxaa la suneeyaa katbu lxadiidi xadiid qoradiisa fi lcishriina labaatan sano liannaha labaatanka sano ayaa mujtamicu lcaqli caqliga meesha kusoo kulmayo kusoo ururayo waa labaatan sano waay qaala wuxuu dhahay waaab wa uxibu waxaan jecelahay an yushtaqala in laisku mashquuliyo hee duunahaa labaatanka sano ka hor bixifdi lqur'aani buu dhahay iyo alfaraaidi ay alfiq fiqhi faraaisha fiqhi iyo xifd lqur'aan intaas isku mashquuliyo markii marka labaatan san uu gaaro kadib loo fasaxo xadiidu leeyihin laakiin alimaam nawowi sida leeyahay sida sawaabka saas maaha waxaa la firinayaa tamyiiz wasawaabu sida sawaabka fi hadihi tan dhacdee taas oo alasmaani zamanadan ah atabkiiru dadejiin waaye bihi bisamaaci loo dadejiyo sabiga cunuga sabiga ah in loo dadejiyo hee zamanadan dambe oo samaacu lxadiidi loo dadejiyo waayo min xiina waqtigii loo dadejiyo yasixu samaacuhu samaaciisi ansaxayo waay samaacuhu samaacu sagiiri waay sagiirka samaaciisi xilligii ansaxayo in loo dadejiyo ayaa sawaabka ah iyo wa bikatbihi qoradiisii xadiidka qoraayo iyo wa taqyidihi taqyid alxadiidi xadiidka qayiditaankiisii qoradiis le waaye xiina waqtigii loo dedejiyo yata'ahala asiga u ehloobo lahu likitaabati alxadiid ama likitaabati litaqyid alxadiid asiga u ehel u noqdo markii ehel u noqdo he qoritaankana loo fasaxo taqyiidkiina loo fasaxo laakiin werinta markii samaciisii suurtagal noqdo ansaxayaba in loola degdego ayaa sawaab ah ayuu leeyahay waana sidaas sawaabka wayakhtalifu waa iskhilaafaya tamyiizkii yakhtalifu faacilkeed waxaa loo celinayaa tamyiizka wayakhtalifu huwa tamyiizkii waa iskhilaafaya biikhtilaafi alashkhaasi ashkhaasta kala duwanaantoodii ayuu isu khilaafaya waay dadka waa kala duwan yihiin tamyiizkiisii dadka qaar iyo waa soo imaana qaarna waa hoogaha waa dib dhacaya qof kasta maxaa loo fiirinaya marka tamyiizkiisii xadba si ugu imaado sanad in la ictibaariyo ma aha bal waxa sax ah in la ictibaariyo ah tamyiiz wax kala soocid waa sidaasuu u sheegay imaam nawowi raxmat ullaahi caleyh sidaasuu sheegay imaam annawowi raxmat ullaahi caleyh ayib wanaqbalu wanaqala dheh wanaqala alqaadi iyaadu wanaqala waxa waxaa soo guuriyey alqaadi qaadigii ciyaadu minhaytiraaq ha ninkaas rabay bedel wanaqala alqaadi qaadihii waxuu waxaa soo naqliyey ciyaadu ahaa hee ahaa wanaqala wuxuu soo naqliyay alqaadi qaadihii ciyaadu ciyaad wuxuu soo naqliyey waxaa soo naqliyay markii dad maxaa imaanay bedel wanaqala alqaadi wuxuu soo naqliyey ciyaadu ahaa bayaan raximahu llahu allah u naariistee alqaadi ciyaad maxaa ka tagana kutubtiisa ha ya maxaa yirahdaa ikmaal lmuclim ikmaal almuclim maxaa ka tagana kale ya الشفاء كتاب الشفاء هذا له الماء ولا هي مصطلح واي لكن دينا عقيدة هان وحبا كجرا سنة تأويلات رحمه الله ولا نار استوح ليه أن أهل الصنعة صنعة دتك حددوا أهل الصنعة والجلة أهل الحديث ana ahla sancati sancada dadkeed oo xadiidka ahl ehelkood ehelkiisii xadaduu way xadideen awala zamanin zamankan uga horeeyo waxay ku xadideen yasixu ansaxaayo fiihi zamanka dhacdiisii assamaacu samaac ansaxaayo waxay ku xadideen bikhamsi siniina waay shan sino ay ku xadideen ahlu xadiid sida u badan yihiin waa saas goorta laqaa ninkaani riwaayadiisii la aqbalaayo oo wax werin karoo la leeyahay waa inuu shan sino u gaarsiisan yahay ayay dhaheen wa calaa haadaa qolkan korkiisa ayaa istaqara alcamalu ku sugnaaday buu leeyahy ibnu salaax nawowina saasuu ku raacsan yahay isagana wa calaa haadaa kan kee shan sino in la ictibaarey ah ayaa istaqara alcamalu camalka ku sugnaaday camalu ahlilhadiid saas ayuu ku sugnaaday ayay leeyihiin waayahay haddii cunuga afar sano shan sano ka hor uu joogo uu gaaray oo xalaqadii darsiga laga akrinayo la geeyo maxaa loo qori jiray ha xuduur way xadara ayaa loo qoraya ama uxudira bacda khamsi saniina shan sano markii u gaarana samaca sama samaca waa maqlay ama samica ayaa loo qori jiray sidaasaa ku socotay ahlu xadiidkantooda badan u badnaayeen laakiin snaftarkiisii imaamu nawowi warkaasi waa ku daba tagi doonaa fiiri sida sawaabka ah sida isaga sheegi doona waay maxay u dariishanayaan markii shan sanana xadiidkii maxamuud ibnu rabiic oo kan musanifka ashaarix keenaya isagaba waxujatuhum xujadooda ahlulxadiidku haway fi dalika ma rawahu lbukhaariyu wagayruhu min xadiidi maxamuud ibni rabiici waay qaala wuxuu dhahay caqaltu waxaan gartay min anabiy sal l slam majatan majaha fii wajhi min dalwin wa ana ibnu khams siniin bawaba calayhi lbukhaariyu mata yasixu samaa asagiir waay wasawaabu laakiin waa kan wasawaab sada sawaabka ictibaaru tamyiizi tamyiiz fiirinteedii waay fiirintiisii waay waxaa la fiirinayaa tamyiiz waay tamyiizkiina see lagu garanaya waa kana isaga sheegay fain fahima alkhitaaba waradda aljawaaba kana mumayizan waay tamyiizkaas waay loo fiirinayo sanad ma aha maxaa yeelay dadka sanadka waa ku kala duwan yihiin cunug waxaad arkaysaa xadda tamyiiz inta badan waa xagee toddoba sano waay waxaad arkaysaa cunug oo toban sano jiro oo sidii la rabay fahamkiisa inaadan aan ahayn markii dambana fiicnaanayo cunug oo toddoba sano aan gaarin fahamkiisu yahay nin weyn oo kale khatar ah mid toddoba gaaree fiican waa jiraa dadka marka haddii la yidhahdo da keligeed ma aha waa ku kala duwan yihiin laakiin waxaa la firinaya besa tamyiiz waay tamyiiz tamyiizkiisina maxaa waay tacriifkiisa waa kana والصواب صد صواب كا اعتبار التمييز تمييز فيرين فيرين تسوى فإن فهم هو صغير كي هدو فهمه الخطاب خطاب كو فهمه ورد هو صغير كي سوعري الجواب الجواب هي كان هو صغير كي محو نغنيا مميزا واي ميدو حكا صاري صحيح السماعي سماعي سنة صحيح وهي أن صحيح يوسف بقارينة تض شن سنة واي شن سنة هبها كي راضي واي وعلى فيرين كليا انتسوى waayahay marka laazim maaha mar walba inuu shan sano gaaro daabitna uma noqonaayo maxamuud ibnu rabiic qisadiisiina daabit uma noqonayso maxaa dhacay hadda tamyiiz ma sanadka waxaa laga yaaba ku kala duwan yihin dadka sanadka keligiisi lama fiirinaaye waxaa la fiirinaa keliya tamyiizka wax kala soo cid waa shan sano ka ka ka hor haddii wax tamyiizkii soo hasalaad maxaa laqnaa samaa waa loo qorale soo maa ka hor hadda afar sano هذا كره صار مرة اختار علم الحديث قف أمر ها هل لبسنا ها عندك أفر سنة جري قرآن كو حفظي فقه وحفظي علم الكلام ويقاني مناظر وقلاي لكن مركي قاعدة قبطه وأيني فأصور مرني ساحب أفر سنة جري ahlulkalaam yaa loo geynayaa si u kala tuuraayo u radinaayo u malanaysa ma gaajaday caanuu rabaa waa iska oynayaaba ayib waayahay idan waxaa waay tamyiizka waxaa la fiirinayaa taxamul xadiidka waxaa loo fiirinayaa xagga siqarka markii la fiirsho tamyiiz waay wailaa haddii kale falaa maya wailaa falaa maxaa laga wadaa haddii tamyiiz aan soo xasarin he samaa looma qoraayo markaasi mumayizna ma aha waruwiya waxaa la wariyey naxwu haadaa kan oo kale can muusa ibn haaruun alxamaal xaggiisaa laga wariyey iyo wa axmed ibn xambal ayaa laga wariyey labadaba shaarix waa soo naqlinaya in la weydiiyey imaamu axmed ama muusa la weydiiyey tamyiiz xaddiisii goormaa wax ximbaari karaa sabiil buu la dhahay idaa faraqa bayna albaqarati walximaar inuu dhahay axmed ibni xambalna inuu markii la weydiiyey uu ku jawaabay xilliga cunuga wax xafidayo ama werinayo idaa caqala ama idaa caqila wadabata uu dhahay idan waxay fiirinayaan culimadaasi sidii haddao qeybta hore kusoo marnay waaye tamyiis keligiisi waay tamyiis keligiisi waaye waxaa ka mid ah waxyaabaha loo u daliishanayaan inuu tamyiizka loo celinaayo ama werinta loo celinaayo tamyiiz keligeed uma yadulu calaa ana almarjica ila tamyiizi ma dakarahu lkhatiib mujeedan sharix suudi wa mimaa kii ayuu kamid ahaaday yadulu tusinaya calaa ana almarjica marjiciga u laabashada ilaa tamyiizi tamyiiz xaggiis loo laabanayo maa kii oo dakarahu lkhatiibu sheegay qaala wuxuu dhahay khatiibu lbaqdaadi samictu lqaadi qaadihii ayaan maqlay abaa muxamed alasbahani ahaa yaquulu isagoo odhanayo xafidtu lqur'aana waliya khamsu siniin anigoo shan sano jiro ayaan qur-aanka xafiday buu leeyahay shan sano wa xudirtu waxaa la igeeyey cinda abi bakr almuqri agtiisii waliya arbacu siniin anigoo afar sano jiro fa araaduu waxay dooneen culimadii an yas an yasamicuu an yasamicuu inay maqli ii qoraan waay ay yasamicuu waay inay ii qoraan an yasamicuu lee waay inay ii qoraan maqal ayay dooneen fii maa kii dhacdiisii maqal iiga qoraan xadartaan soo haadiray qira'ata akhriisintiisii faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inahu yasquru cunugan waa yar yahay ani samaci samac xaggiis waa ka yaryahay ma gaarin ay dhaheen faqaala lii ibnu uqri ibnu uqri wuxuu i dhahay iqra suurat alkafiruun ni waxaad arkaysaa suurat alkafiruun aqri bal faqara'tuha waan aqriyay buu leeyahay suurat alkafiruun waxaa lagu imtixaanaya waa isku noqnoqonaysa soo maa waa lagu imtixaana marka hay waan akriyay faqaala haddana wuxuu dhahay iqra suurat atakwir suurat takwiir aqri haddana takwir suurat takwir tawaay indak suurat takwir tawaay ayadana waa isku laablaabanaysa soo maa isku eg tahay waa lagu imtixaanay faqara'tuha waan akriyay buu leeyahay faqaala lii hayruhu marka muqri keyrkiisa haddana wuxuu u dhahay iqra suurat almursalaat suurata almursalaat waay mursalaad he way badan tahay weyli yowmaydin teeda baaba he nafta keenay soo ma waa ku imtixaanay sa faqaraata waan akriyay buu leeyahay walama aqlid fiiha iskuma darin e wax aan gafay ma laha qaala markaasa wuxuu dhahay ke cunugii waay faqaala ibn muqri faqaala ibn muqri ibn muqri markaas wuxuu dhahay samicuu lahu ninkani samacu qoraniho nimiihow walcuhdatu calaya mas-uuliyadeedi anaa qaadaye u qoro ninkani waa nin suurooyinkii saan u adkaa saan u kala dhigdhigay maad leedihiin xaafid loo ahay looma qoraayo samaa u qoro waay imisa sano jira afar sano waay afar sano ayuu jiraa idan marki waxaa ictibaarka waxaa waye alcibratu bitamyiizi laa bisiniin الله سبحانه وتعالى أعلم